Later on this hour, I'll tell you what he said. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah bisha juun ee sanadka kana waa saddex afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan markaasi uu ku saabsan yahay kaalinta ay dhallinyarada ka qaadan karaan siyaasadda dalka dhalinyaradu waa nambarka ugu badan bulshada qaybteedu badan waa boqolkiiba toddobaatan door weyn ayay ku leeyihiin inay maaragtay ay ka soo dhex muuqdaan siyaasadaha dalka ka jira waxaan ahmiyadda koowaad rabnaa inaan saarno inaan ka dhallinyar ahaan aan ka qayb qaadanno qaybta aan leenahay oo weliba aan ka dhex muuqanno hogaamada meelaha ugu sarsareeya
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa lagu wadaa in sabtida maanta ah loo dhaariyo xilka madaxnimo kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ku-celiska ee taariikhiga ahayd dhaarinta erdogan ayaa ka dhigan in shan sano oo kale uu ku kordhinayo xukunkiisa wakhtiga dheer waxayna kusoo beegmaysaa iyadoo uu sii xumaanayo dhaqaalaha turkiga erdogan ayaa labaiyo konton dhibic sideed iyo toban boqolkiiba ka helay doorashadii ku-celiska ahayd ee dhacday sideed iyo labaatankii mey taasoo noqotay tartankii doorasho ee ugu adkaa ee uu galo erdogan guusha erdogan ayaa dhabarjab ku noqotay isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo kamaal kalashdaar oglo kuwaas oo mustaqbalkooda hogaamiyaha xisbiga c h p uu shaki ku jiro kadib guuldaradooda madax fara badan oo caalamka ayaa ka qaybgalaysa caleemasaarka madaxweyne erdogan kuwaasoo uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo xalay gaaray dalka turkiga erdogan ayaa kadib caleemasaarkiisa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta uu soo bandhigo golihiisa cusub ee wasiirada iyadoo warbaahinta isla dhex marayso in wasiirkii hore ee maaliyadda maxmed samseek oo ah nin uu kalsooni weyn ku qabo uu kusoo dari doono dib u doorashadiisa ayuu erdogan mudnaanta koowaad siin doonaa wax ka qabashada dhaqaalaha turkiga oo hoos usii liicaya tii oo ay weheliso dhaleecayn xoog leh oo uu kala kulmay dhulgarikii turkiga oo ay ku dhinteen in ka badan konton kun oo ruux xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa booqan doona boqortooyada sacuudiga toddobaadka soo socda si uu wadahadallo ku saabsan arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha oo la yeesho madaxda dalkaasi sida ay waaxda arrimaha dibadda jimcadii sheegtay washington ayaa dooneysa inay dib u hagaajiso xiriirka ay la leedahay shirkadda ugu weyn ee dhoofisa shidaalka safarka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo daba socda booqasho uu bishii hore sacuudiga ku tegay la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad jack sullivan ayaa kusoo beegmaysa kadib muranno ay ka mid yihiin dilkii wariye kamaal khashooji dilkii wariye jamaal khashooji oo ay geysteen wakiilada sacuudiga iyo go-aankii sanadkii hore ay kooxda opec plus ku joojisay soo saarista saliidda afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ayaa sheegay in blinkan uu diiradda saari doono sidii loo sii ambaqaadi lahaa xiriirka maraykanka iyo riyaad dhegeystayaal warkeenna iyo dunidana waa nageynta halka ad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dahur wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o e-da cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba mowduuca barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa doorka dhallinyarada ka qaybgalka siyaasadda iyo kaalinta ay ku leeyihiin barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti iigu ah asad akhaliif jaamac yare oo ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo maxamed akhaliif cilmi xasan maxamed jaamac oo iyaguna ka mid a dhallinyarada gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku hormara asad khaliif jaamac yare bal marka ugu horeysa kaalinta dhallinyarada ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda deegaanada dowlad goboleedka galmudug intay la egtaa
bismillaah marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda v o a su-aashaas aad i weydiisay haddaan ka jawaabo horta siaad og tahay dhallinyaradu waa nambarka ugu badan bulshada qaybteedu badan waa boqolkiiba toddobaatan door weyn ayay ku leeyihiin inay maaragtay ay kasoo dhex muuqdaan siyaasadaha dalka ka jira waxaan ahmiyadda koowaad rabnaa inaan saarno inaan ka dhalinyar ahaan aan ka qayb qaadanno qaybta aan leenahay oo weliba aan ka dhex muuqanno hogaamada meelaha ugu sarsareeya si maaragtay ay dalku uga qayb qaadan horumarka laga wado aad baa mahadsan tahay asad khaliif jaamac yare aansiya maxamed khaliif cilmi maxamed dhallinyaradu inta badan waxaa bulshada la sheegaa inay tahay kuwa ugu badan haddana ma muuqato kaalin mugle ay ku dhex leeyihiin hanaankii siyaasadda maxaa sabab u ah
horaantaa magacayga ku bilaaba maxamed khaliif cilmi oon u mahad celinaya fursaddan ayna siisay v o a laanteeda gaalkacyo waryahana oo aad ugu mahad celinaya su-aasha haddaan usoo gudagalo dhalinyarada inay kaalin mugna iska qaadan siyaasadda waxaa taas sababeynaysa kaalintooda waxaa qaatay odayaasha beesha ay ka soo jeedaan dhallinyarada mar walba marka odayaasha dhaqanka markii kaalintooda ee dhalinyarada qaateen dhallinyarada waxay noqotay inay ka noqdaan daawadayaal siyaasadda marka waxaa la rabay in dhallinyaradu maadaama udubdhexaad u tahay bulshadu ay bercentage boqolkiiba ahaan bulshadu ay tahay boqolkiiba toddobaatan waxaa la rabay inay ka muuqdaan golayaasha baarlamaanka golaha wasiirada xiliirka sare mana dhicin taas sababta taas loo sababeynayaa kaalintooda inay qaateen odayaasha dhaqanka
aada mahadsan tahay maxamed xasan maxamed jaamac maxay tahay fursadaha dhallinyarada kaga bannaan ka qaybgalka golayaasha dowlad goboleedka galmudug si ay maslixiyadii siyaasadda usoo fulaan bismillaah magacaygu waa xasan maxamed jaamac horta waa salaamahayaa idaacadda v o e-da iyo wariye cabdiwaaxid sida uu dhallinyarada ugu howlan yahay inuu fikradooda uu soo baahiyo haddii aad su-aasha u galo fursadda dhallinyaradu ay haysato horta fursado badan bay haysataa dhallinyaradu dhallinyaradu magaaladan gaalkacyo hadda aa joogno dhallinyaro badan oo waxbaratay baa joogta marka dhallinyaradu waxaa fursad ay haystaa waxaa waaye meesha kaliya oo macnaha hadda soomaaliya markii la joogo meesha kaliya oo dhallinyaradu ay ku soo muuqato oo isku soo bili karto awooddeeda aqoon ahaan iyo midda qof walba ilaahay ku bannaysto waxa waaye waa siyaasadda iyo deegaanka ay markaas ku joogaan marka anugu waxaa dhihi lahaa waxay fursadda ay haystaan waxaa waaye inay xil kaste oo oo hadday ahaan lahayd golo deegaan hadday ahaan lahayd mid wasaaradeed hadday ahaan lahayd mid kaste mid kasta oo ku habboon inay qof kasta uu dadaal u galo intii awoodiisa inkasta oo dhallinyaradu ayse dhaqaale ay haysan oo badanaa dhallinyaradu ay yaryihiin siyaasaddana markii lasoo fuulahayo ay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay anu waxaas leeyahay firfircoonida jaaniska ugu badan bay haystaan weliba iyadoo waxyaalaha dhaliili kara ay tahay oo macnaha hoos u dhigi kara inay tahay xoogaa jebkooda dhallinyarada awood lahayn laakiin fursadda ugu badan ayagaa leh because ayagaa deegaanka jooga ayagaa aqoon leh ayagaa wax walba oo deegaanka galgalitaanka iyo hadday markii siyaasadda siyaasiyiintu waxay cismaasho ugu badan ay ka faaidaysto waxaa ka mid ah waa dhallinyarada oo waxay u adeegsanayaan hadday ahaan lahayd bahalka la yihahda ololaha hadday ahaan lahayd kambeynka marka ay ku jiraan hadday ahaan lahayd waxyaalaha lasoo xilay wax ugu badan loo adeegsada waa dhallinyarada waxaa loo adeegsanaya maxaa waaye meel kasta ay dhallinyarada galkaas ay firfircoon yihiin
maxamed odayaasha ma kala hadasheen ma la fadhiisateen si dhallinyaradu ay kaalin uga qaataan dhismayaasha galmudug ay uga soo dhex muuqdaan xubnaha lagu howlanya hadday noqon lahayd xildhibaanadii golayaashii kale ee guddiyadii la qaban lahaa odayaasha arrintaa ma iska waraysateen dhallinyaradiina
ka dhallinyar ahaan waan kala qayb galnay odayaasha waana ka talagelinay in masiirka dhallinyarada la siiyo waxay xuquuq u leeyihiin maadaama aysan dhallinyaradu awal aysan u heli jirin xuquuqda ay leeyihiin odayaasha fadhiyo badanaa la qaadanay oan ka codsanay inay naga talageliyaan wixii masiirka dhallinyarada ah maydinka aqbaleen waana aqbaleen ha
xasan maxay tahay dhallinyarada si ay uga mid noqdaan xubnayaasha dowlad goboleedka galmudug waxaa muhiimka ah ee dhallinyarada laga doonaya inay sameeyaan haddii ay noqon lahayd inay odayaasha la kulmaan ma waxaa jirta fursada bulshada ay iska gedayaan ma dhaqaalay u baahan yihiin maxay tahay fursadaha dhallinyarada ay rabaan inay uga mid noqdaan aad iyo aad baa umahadsan tahay mar labaad fursadaha ay rabaan dhallinyaradu waxaa waaye oo ay ku macnaha ay ku noqon karaan waxaa waaye inay horta marka ugu horeysa si mutadawacnimoa ay deegaanka ugu shaqeeyaan oo hadday galmudug ahaan lahay hadday degmo kasta ahaan lahay si mutadawacnimo markuu qofka kusoo shaqeeyo oo oo wixii magaaladaas ka jiray oo deegaankii sarfaceka looga baahnaa uu qofku isku soo bilo kabacdi wuxuu fursad u helayaa si laban filaan wuxuu ku helaya inuu jagadii sare ku gaaro marka dhallinyaradu waxyaalaha fursadaha macnaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah in la aamino horta marka ugu horeysa oo dadkii odayaashii iyo dadkii dowladda u shaqaynayay iyo kuwii macnaha baarlamaanka intaba in la aamino oo lagu aamino midda labaadna waxa waa iyagu qof kasta inuu si shaksiyana uu si mutadawacnima ugu shaqeeyo haddii la yidhaahdo qofka meeshaan macnaha waxadiis waxa kaa soo gelin iska dhaaf aad tirahdid macnaha wax horumar a gaaris lama arag marka dhallinyaradu fursadda kaliya u haystaan waxaa waaye inay si deegaankoodii ay si mutadawacnimo ugu shaqeeyaan kii mutadawacnimo awooda ugu shaqeeyo kii kalena uu garab istaago dhammaantood isku garab istaagaan markaas waxaa ka soo baxaysa inay fursad kasta oo ay gaaraan meesha ugu sarreysa in dhallinyaradu gaarto
asid ma jiraan dhaqdhaqaaq dhallinyaro oo isku duuban oo hadda loogu xusulduubayo ka mid noqoshada xubnaha galmudug aad iyo aad way jirtaa in dhallinyaradu maaragtay ay kulamo badan samaynayaan si ay uga qayb qaab qaataan habka maaragtay dhisida galmudug ay xilalka ay ku leeyihiin dhallinyaradu ay ka raadsadaan way jiraan dhallinyaro badan oo haminaysa inay wasiirada ka mid noqdaan waa jiraan dhallinyaro badan oo haminaysa inay xildhibaanada ka mid noqdaan kuwo waxaa jira xataa heer degme heer gobol raba inay noqdaan dhallinyaradu marka waxaan leeyahay maanta dhaqdhaqaaqa ay wadaan waa dhaqdhaqaaq aad u sarreeya weliba dhallinyaradan hadda gobolka mudug gaar ahaan degmada kaalkacyo kulamada ay ka yeelanayaan waxaa muddaa kulamo dhiiragelinaya inay meel sare gaaraan
maxamed dhallinyarada gobolka kasukuma jiraan dhallinyarada kale ee deegaanada galmudug isku xir idinka dhexeeya oo aad uga ballansan tihiin inaad meel uga soo wada jeesataan sidii aad uga heli lahaydeen xubno muuqda dhismaha golaha galmudug si fiican dhallinyaradu waxay leedahay heer degmo iyo heer gobol kuwa degmooyinkana isku xiryihiin kuwa gobolkana isku xiryihiin si aad ogsonahay galmudug waxay uqaybsantahay laba gobol midna waa mudug midna waa galguduud dhallinyarada ka gobol ahaana isku xiryihiin ka degmahaana isku xiranyihiin waxayna leeyihiin wada tashiyo iyo iska warqab dhaqdhaqaaq xooganaa socdo maadaama hadda ay doorashadii xulisteeda ay socoto na kaalin weyn ay ka leeyihiin ergooyinka odayaasha u badan dhallinyarana dhaqdhaqaaq badan oo isku xiran way leeyihiin aad iyo aad dhallinyaradu horta waa si fiican bay isugu xiran yihiin dhallinyarada galmudug sida bahallayahda isheeg caasimada dhuusamareeb oo kale urur waxaa jira macnaha la yihahdo ururka dhallinyarada galmudug oo fadhigiisu hadda yahay caasimadii kumeel gaarka ahayd hore ee macnaha isheeg cadaado hadda baa layihahda mid degmaa jira oo degmada gaalkacyo uu leeyahay mid gobol oo gobolka macnaha isha gobolka mudug ah hadda anagu aa joogna uu leeyahay jira si guud dallado guud oo waxay leeyihiin la yidhahdo dalladaha macnaha ururada dalladaha galmudug ay leeyihin jira marka dhallinyaradaas dhammaantood waa isla wada waa isla wada socdaan macnaha oo macnaha si guud bay iyagoo xiriir uga dhexeeya marka waana ku wada tashadeen dhammaan dhallinyaradu in isku dhaarsato dhalinyar galmudug ee deegaanka horumarkooda laga qaab qaato siyaasaddana uga soo muuqdaan because dhallinyaradu waa curdunka soo karahayo oo mustaqbalka leh marka dhammaan siyaasiyiinta iyo waxaa ugu baaqaynaa in dhallinyarada la garab istaago si ay uga soo muuqdaan meel kasta oo maamulka galmudug ka tirsan waana isku xiran yahin dhalmada
waa sida horta saaxiibada ay sheegeen xusulduubkaas iyo dadaalka ay dhallinyarada wadaan waa mid hadda dhaqdhaqaaqeeda laga dareemaya magaaladu ururada iyo dhammaan daladaha kale oo dhallinyarada jirtana dhammaan waxay ku tashanayaan inay maarata doorkooda ay ka qaataan sida ay uga soo dhex muuqan lahaayeen sistamka maamulkooda ayna uga mid noqon lahaayeen hogaamada sida saxda u shaqeeyo sidaa ogtaa maanta dalka inta ugu badan dhaqdhaqaaqyada wadana waa dhallinyarada hadday meel walba tahay marka rajadu saadaasha aaday u fiican tahay insha allah
xasan dadka dhaliila dhallinyarada waxaa inta badan ay tilmaamaan in dhallinyarada iyagu ay qayb ka yihiin ka maqnaashihii maslaxiyadii siyaasadda iyo hogaamadii dalka marka iyagoo tilmaamaya inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka dalka ka dhexeeya arrintaa ma la qabtaa
ma la qabo arrintaas horta dhallinyaradu waa tuul badanaa qof kasta oo macnaha raba inuu meel gaaro tuul u adeegsado way qof kastoo dhib meel sameeya inuu tuul u adeegsado waa sax taas laakiin anigu dhallinyaradu maanta la joogo oo markaan anagu dal waxaa jirnaa developing oo soo macnaha soo koraya ku jirnaa soomaaliya marka burburkii kabacdi soo koritaankii soo koraya dhallinyaradu markaan waxaa qodobka ugu muhiimsan oo horumarka ka shaqaynaya oo macnaha dadka bulshada marka la fiirsho kuwa ugu muhiimsan bay ku jiraan dhallinyaradu because of dadka dowladda u shaqeeya waa dhallinyarada wax ugu badan dhallinyaro waaye dadka hay-adaha u shaqeeya waa dhallinyarada wax ugu badan waaye dadka oo macnaha gobollada ka shaqeeya dadka ugu badan waaye marka dhallinyaro la-aanteed macnaha inays anigaysa jirin ba aaminsanahay qodob fikraddaasna anu waxaa leeyahay waa fikrad saxa ma ahan waa fikrad macnaha dhallinyarada hoos macnaha usii dhigaysa dhallinyaradana waxaa macnaha inay hankooda intaas ka dheer uu ka dheeraado dadka kalena dhammaantood in la garab istaago baa u rajaynaya
dhallinyarada ma jiraan dhallinyaro gabdho ah oo iyagu qayb ka ah ka qaybgalka siyaasadda oo aad tala leedihiin kasuku marka laga yimaado dhallinyaradiina ragga ah haa si fiican dhallinyaradu waxay u qaybsan tahay rag iyo dumarba ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan ururana way jiraan oo gabdhaha matala ururada haweenka ah kulli dhammaantina xiriir waa leenahay ururadan
markii la yidhaahdo dhallinyaradu ma ahan keliya inaan rag sheegnay qayb bay ka yihiin dumarku maaragtay inay qayb ka noqdaan inay siyaasadda ka qayb galaan gabdhahana waxaa la ogyahay inay yihiin kaalin muhiim ah ay maaragtay shaqo walba oo socoto ay firfircooni ka qaadan karaan gabdho badanoo marka ururada dhallinyarada ka mid ah ayaa u xusul duubaya inay ka mid noqdaan sistamka dawliga loo dhisayo maamulka galmudug inay xubnahooda ka qaataan insha allah
aad iyo aad gabdhuhu waa waa xibin firfircoon dhallinyarada marka la yihahdo horta magacaas waa iskugu jiraan dhallinyara macnaha ma la kala saarayso laakiin soomaaliya marka la yidhaahdo horta ragga iyo dumarka badanaa dadku dhaqan ahaan waxay yidhahdaan dumarka daacadsan marka anigu dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha dumarku xoogaa waa markii ragga loo fiirsho dumarka waa ka calool jilicsan yihiin waa ka macnaha waa ka dabeecad macnaha isha waa ka jilicsanaa laakiin macnaha xagga daacadnimada markii dadka loo adeegaya gabdhaha kuleh wiilasha marka loo fiirsho marka gabdhaha waa door muhiima ay ku leeyihiin hadday ahaan lahayd horumarka dalku markuu burburay kabacdi wixii ugu bihnaa oo dhibka iyo wax walba dhabarka u rita dumarka ay ahaayeen marka gabdhuhuna ximin firfircoon weliba khaasatan deegaankan hadda ku noolno gaalkacyo degmada gaalkacyo oo xarunta gobolka mudug gabdhuhu waa waxa wiilasha haddayse ugaba horreynba waaba waa waa la tartamhayaan dhanka macnahaas hadday ahaan lahayd golayaasha deegaanka hadday ahaan lahayd balsheega xilalka hadday ahaan lahayd ururada waxa ugu horreeya ka mid yihiin gabdhuhu
waxaan soo gaarnaa gabagabadii barnaamijkeenna ee su-aalahayga ugu dambeeya maxay tahay talooyinka aad isleedihiin muhiim bay u tahay dhallinyaradu si ay uga soo dhex muuqdaan howlaha socda ee deegaanada galmudug gaar ahaan weliba dhismayaasha golayaasha dowlad goboleedka galmudug aan ku horumara asab
ka muuqashada markii la yidhaahdo ee dhallinyarada inay ka mid noqdaan maamulka galmudug hadda ma dhahayo hal meel keliya u socdaan dhammaan waxaa ku baraarugsan isku wargeliyeen inay ka qayb qaataan meel walba oo maaragtay shaqo taalo maamulkan u baahan yahay ilaa hadday uga hooseyso inay ka noqdaan golaha deegaanka ilaa ay kor u socdaan marka meelo badan oo waxaa jira ay haminayaan inay helaan meel keliya marka hadda lama odhan karo hadda annaga hadda kula hadlaya iyo ragga kaleba waxay rabaan inay hadda dhisidda maamulka galmudug inay door muhiima ka qaataan inay maarata ka mid noqdaan xubnaha xildhibaanada ama golaha wasiirada ama agaasimayaal meel walboo markaas maarata dhis oran karo waa bannaan tahay in la buuxiyo u baahan baan diyaar una inaan uga qayb qaado insha allah
haddaan ku darsado fikirkeyga waxaan kula talinayaa dhallinyarada gobolka ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba inay horto ayaga ka go-do inay ka qayb qaataan una doodaan inuu istaagaan masiirkooda xuquuqda uga maqanka siyaasad ahaan dhallinyaradu way ka muuqataa arrimaha bulshada waxyaabaha ururada haddii la yidhaahdo shaqooyinka ganacsiga intaba ka muuqan laakiin on wxiis ka muuqan siyaasadda marka dhallinyarada waxaa kula talin lahaa horta ka go-naansho inay yeeshaan in badan waa jirtaa hadda ku hoolan ururada degmada iyo ka gobol ahaan marka waxaan kusoo gaabeynayaa inay ay ka go-do
aad iyo aad anigu fikir ahaan horta dhallinyarada waxaa talada usoo jeedinaya waxaa waaye horta dhallinyaradu inay iyagu isdiyaariyaan horta naftadooda oo isku diyaariyaan hadda boos fiican waa ka joogaan markii la fiirsho baa layihahda siyaasadda iyo golaha deegaanka iyo heer maamul goboleed heer degmo ilaa heer macnaha gobol waa ka joogaan laakiin waxaa leeyahay maadaama dhallinyaradu ay tahay bulshada dadka ugu badan ay yihiin oo boqolkiiba toddobaatan ay dhaafayaan inay iyagu isku diyaariyaan oo siday meel kasta bosishon kaste hadday ahaan lahayd wasaarad hadday ahaan lahayd golo deegaan hadday ahaan lahayd meel kasta inay iyagu isku diyaariyaan iskuna caawiyaan dadka kale oo hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta oo dadka sheel horlis oo siyaasadda ku ah oo sida maamulka galmudug madaxweyne ilaa dowladda soomaaliya oo waxaa ugu baaqayaa dhallinyarada in la siiyo iyagana doorka ay leeyihiin dhallinyarada oo la siiyo waa ugu baaqayaa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala hayeen asad khaliif jaamac yare maxamed khaliif cilmi xasan maxamed jaamac dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada gobolka mudug waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka madasha barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno dhammaanteenu isku duban waxaannu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda mahad xidir
galabta waxaa jira kulan xiise iyo xamaasad badan kaasoo u dhexeeya labada koox ee isku magaalada ah ee man united iyo man city kuwa oo wada ciyaari doona fainaalka koobka maxalliga ah ee f a kaabka ciyaartan oo soo gelaysa daqiiqado kadib ayaa mikrofoonka v o eda la dhex qaaday qaar ka mid ah dhallinyarada kala taageerta labada koox waxaana wax ka weydiiyey siday u arkaan derby manchester awalna horta asalaamu calaykum anigoo magacii abshir nuuraaden ah saadaaliyaha ciyaaraha naadirto naadiga manchester united manchester city naadiga manchester united taageeraha wahay taasna maxaa ka dhahaya manchester united horta waxay ka adkaanayaan naadiga manchester city waayo manchester city waxay ku jirtaan form fiican manchester city horyaalo badan oo tartamoosaa james league wax walba james leaguena waa laga qaada intera ka qaadayso horyaalkaana anaa ka qaada anoo manchester united wembley stadium lagu hormaraa manchester united guul bismillahi raxmaan raxiim magacii waa xuseen maxamuud cali maxamuud laakiin laba koox ma taageeri laakiin buuni waxaa la fiirnaa alxeegaadka kooxda awood badan ama kale kooxda dhaqdhaqaaq badan ana xeer ahaanta xeertaa magned in laga badinaayo oo masiti sababta ah koox oo jaabiyoon weyn ee soo reebtay koox badan ingiriiskana soo arka badas badan tahay waana waananka macaan fiican tahay waananka badiir fiican tahay ani ahaantii fikirkii maxaa qabaa inay masiti saddex iyo hal ay ku badinayso magacayga waa mooha maxamuud mucalim aniga ahaan waxaas leeyahay waxaa qaadayso city waxaanu ku qaaday two one maadaama isku awood ahayn oo awood badan city waxaa waaya labada geemna micnaha ku fiicnaayeen masiti anigahan waxaa isleeyahay masiti inay tuwan ku qaadayso kulankan oo ka dhacaya garoonka wembley ee magaalada london ayaa muxaliliinta isboortiga waxay ku saadaaliyeen in siddeetan boqolkiiba ay qaadi karto koobkan kooxda man city maadaama ay tahay jambioniska ingiriiska taa oo lagu daray inay joogaan kama dambaysta koobka horyaalnimada qaaradda yurub ee uefa champions leaga iyaga oo isfarasaari doona isbuucan gudihiisa kooxda inter milan ee dalka talyaaniga ciyaartan ayaa soo gelaysa kow iyo toban saac ama shanta galabnimo hadba sida u taqaano goorsheegtada geeska afrika waxaana garsoori doonaa bawl tirney oo u dhashay dalka ingiriiska madacali xidir v o a muqdisho
dhegaystayaal natiijada ciyaartan oo ah mid kolol sida uu wariyaheenna sheegana waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna dambe haddii aan fiiriyo qodobka wararka maanta ugu weyn madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa lagu wadaa in sabtida maanta ah loo dhaariyo xilka madaxnimada kadib markii uu ku guulaystay doorashadii ku-celiska ahayd dhaarinta erdogan ayaa ka dhigan in shan sano oo kale uu ku kordhinayo xukunkiisa wakhtiga dheer waxayna kusoo beegmaysaa iyadoo uu sii xumaanayo dhaqaalaha turkiga guusha erdogan ayaa dhabarjab ku noqotay isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo kamaal kalashdaar oklo kuwaas oo mustaqbalkooda hogaamiyaha xisbiga c h p uu shaki ku jiro kadib guuldaradooda madax fara badan oo caalamka ayaa ka qayb galaysa calimasaarka erdogan kuwaasoo uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay halkaasi gaaray erdogan ayaa kadib calimasaarkiisa lagu wadaa ingelinka dambe ee maanta uu soo bandhigo golihiisa cusub ee wasiirada iyadoo laisla dhex marayo inuu kasoo muuqan doono wasiirkiisii hore ee maaliyadda maxmed samseeg kaas oo uu si weyn ugu kalsoon yahay markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkaasi cabdidiine ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo